magaaladan cudurku inkastoo uu dilaacay akhirkii hore ee december haddana intii magaalada la xiday iminka waxaa ka joogta muddo lix iyo labaatan cisho ah maalmihii hore magaalada unbaa xidhnayd oo aan la soo geli karin lagala bixi karin transportationka magaalada unbaa la xidhay laakiin imanka waxaa isbedelay wiigan gudihiisa oo magaalada go-aan cusub lagu soo rogay inaan dadka guryaha ka bixin taa macnaheedu waxa weeye haddii aad gurigaaga ka baxaysid waa in aad warqad kasoo qaadataa local authority-gaaga ama jaamacadda aad degan tahay taasoo ku ogolaanaysa inaad aado dukaankii ama meeshii aad rabtay inaad aado laakiin maal maalmihii hore ama wiigagii hore magaalada dhexdeeda isku socodkiisa cidna kama xanibeynin laakiin magaalada un baanad ka bixi karin sababta u qaadeen tallaabadan may sheegeen yaasino wallahi inkastoo aanan sababeynta ay u qaadeen tallaabadan aanay sheegin haddana sababta guud ay u qaadeen waxa weeye in dadka guryahooda ay joogaan taa macnaheeduna ay tahay in aan la rabin inuu cudurku uu dadka si guud u wada gaalo oo aanu cudurku sii faafin dowladda iyo beesha kale caalamka waxaad ka doonaysaan waa u gelaynaa laakiin marka hore waxaan rabaa bal xaaladiina nololeed inaad uga warantaan soomaalida iyo dadka kale idin dhegaysanaya amiin xaaladaada bal wax nooga sheeg iyo noloshaada walaalo xaaladaydu aad bay u fiican tahay inkastoo dee werwarkaas iska jiro magaalada iyo cudurka dilaacay haddana xaalada iyada guud markaan ka hadlo aad bay u wanaagsan tahay waxaanan ku xayiran de guryahoo saad la socotaan waaya cabdulqaadir dhowr jeer baan ku waraystay wixii aad iigu sheegtay waraysyadii hore maxaa ku soo kordhay oo aad doonaysaa inay ogaadaan dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka iyo dadka soomaalida ku dhegeysanaya
waxaan rabaa inaan magaranaysa aan ku daro horta de xaaladii waa sii adkaatay oo magaranaysa hadda lama lama bixi karo oo magaranaysa marka waxa weeye annaga horta cid noo maqan iyo cid noo qodan ma jiro waxa weeye dowladiina dhagaha naga furaysatay oo waxa weeye dee u hadanleh la hadanleh hoos ula hadanleh kor ula hadanleh wax aan ka hayna haba yaraatee oo dhaqdhaqaaqa ma jiro dowladihii nala midka ahaa afrikaanka ahaa dadkoodii baa ka doodaya mid madax ilaa heer waxay maraysaa xildhibaanaa ka doodaya ma garanaysa annaga hawsheedii waxay kusoo koomatay safiir unbaa ka hadlaya anao cid kale oo ka hadlaysa ma maqal mana arag ma garan marka arrinka annaga nagu xanuunka nagu sii ziyaadinaysa ama welwelka nagu sii ziyaadinaya taa wey dowladna garab taagan oo na garab socota oo wax naga qabanaysa uma jeednaano waaya haddii aan kusii weydiiyo isla su-aashaas yaasiin dowladda soomaaliya ma la xiriirteen haddaad la xiriirteen ma waxay idin tiri dowladdu go-aan cad maad ka haysaan mowqifkeeda iyo meeshay taagan tahay waa su-aal aada u fiican sida uu sheegay walaalkii cabdiqaadir dowladda horta maalmihii hore miya mise imanka wiigii koowaad ee hawshan ay bilaabantay dowladda immediately waa la xidhiidhnay waa u dhiibnay waraaqahayaga baasaboortadayaga informationkayaga waa u dhiibnay waxay yidhahdeen waa idin kusoo warcelinaynaa naga warsuga safiirka soomaaliya u fadhiya china markaa wuxuu joogay magaalada muqdisho aan u malaynayo ilaa imika inuu joogo oo uu xaggaa ku sugan yahay marka mudday qaadatay inay jawaab noo soo celiyaan jawaabtay noo soo celiyeen waxay ahayd ardaydii waa kaba qabnaa way bad qabaan meeshooda inay joogaan oo ay ku nabad qabaan marka annaga sidaa aad hadalka ka dhamaysanaysay walaalka cabdiqaadir kumaanaan qancin waxa weeye jawaabta ayna siiyeen dowladeeda soomaaliyeed maadaama oo ah laba mid un weeye ama xaaladda dhabta ah ee magaalada ka jirta ardayad ardayda ku sugan iyo aqoon-yahan ku sugan magaalada ayaanay ogeyn ama informationku si fiican uma gaadhin laamaha dowladda ee ku shaqada leh labadaa midun baanan u qabaa si cad haddaad u sheegto maxay awoodaa dowladdu ee aad isleedihiin way idinka hakranaysaa ee idiin qaban karto ee doonaysaan inay idiin qabato wallahi su-aashaas waa su-aal aada u fiican aniga waxaan ahay dhakhtar soomaaliyeeda halkan ku bartay wax oo xaaladda la socda waan ogahay inay magaraysaa ay jiraan dareen ah haddeen ardaydan keenno armaa laga helaa xanuunka oo kale ama waxa weeye meelahaan meel soomaaliya u diyaarsan maaha inay la tacaasho xanuunkan imanka arrinta ay naga hakradeen dowladdu waxay ahayd markii hore ilaa imanka waxaa jira wadamo badan oo oo carabeed oo wadamada annaga waxaan ku jirnaa liiga carabta wadamada africa wadamada carabeed ayaa qaaday wadamadoodii qaadayeyna wadamada kale ee kasoo codsada inay u qaadaan afar iyo toban cishaana meesha lagu haynaya qof xanuunsanna lagama qaadayo meesha marka da dadaalkaa diblomaasiyadeed waxaan filaya aniga markay aan eego inay naga harkadeen oo waayo iyagu waxay markii arkay anigu messajga dowlad soo direen waxay waxay messajka udhigayaanun sidii ah hadalkooda ay ku bad qabaan meeshooda hanaga joogaan marka dadaalkaa diblomaasiyadeed way naga harkadeen hadday galeenna waxa weeye dee nimay soo sheegin labaad waaye waxay waan ka warqabnaa ka warqabitaanka dee wuxuu yahay aanu ma garanayo wadamada kale imika aan wadamadooda qaadin xaggan jooga waxay yidhahdeen waxa weeye meeshiina jooga anaga idinka warqabeen marka ka warqabitaanka dowladda soomaalida waa in la weydiiyaa la yidhahdaa sidee uga warqabtaan ardayda waaye cabdiqaadir oo haddaan kuu imaado ma waxaa jira wadamo ee muwaadiniintooda ay qaadeen muwaadiniin kale sida hadda uu yaasiin sheegay ee jaamacadda carabtu ma waxaa jirta tusaale ahaan waddanka masarba ka soo qaad hadda ama sacuudiga ama imaaraadka ma arday aan imaaraadka ahayn oo ay qaadeen oy daadgureeyeen baa jirta ama waddamo daadgureeyey muwaadiniin aan kuwooda ahayn ma jiraan
way jiraan way jiraan hadda wadamada haddaan carabta turkiga oo kale hadda wuxuu u qaaday wadamada yarka oo u dhow dhow oo dhan buu u qaaday wadamada carabta hadda libiya oo kale waxaa u qaaday wadankan magaciisa wuxuu ahaa libiya iyo libiya libiyana waa wadan caraba baa u qaaday masar baan jeclahay in loo loogu soo daray marka wadamada dadku waxa weeye wadanku markii uu taagdaran yahay wadan kale oo bahalkiiba waxay u dirsanayeen naca naga soo caawiya oo noo soo qaada ardadaas magaranaysa marka inagu arday baan nahay oo dowlad baa dowlad kale la xiriiri kadha ama annagu hadda intaan idhaahno magaranaysaa ardada hadda baxaysa oo asxaab baan nahay ardo jordaniyaana way joogaan meeshaan asxaab baan nahay waa dhigi karna waa idin raacina laakiin ma ma awoodno oo sababtoo ade dowladdu waa inay dowladda kale la soo hadashaa oo dhahdaa noo qaada maalinkii ay baxayeen jordan ama indhahayu shantaydaasi ahaay magaranaysaa marka dowladdu inay la soo hadasho dowladda kale oo tirahda noo soo qaada ardadaas noogu soo dara ardadiinaa soo baxaysa maadaama ardadiina soo qaadaysa midda kale maalin walba uu safiir ku hadlayo wuxuu ku celceliyaa in ardaday ay bad qabaan oo aan ka war hayno oo ma garanaysaa marka hade waa waa la caafimaad qabaa waa sax laakiinse waxaan rabnaa inaan ogaano kawarqabka annaga nama soo waco safiirku ma garanaysaa ilaa iyo intaas soo socdaa hadda bil waxa weeye labaatan casho ku dhawaad teleefonna kama hayno safaaradda qunsulka meeshan jooga ma maqal warna kama hayno marka ka kaba kawarqabkaas in annaga naloo fasiro taas waa kow midda labaad waxay w hadduu wadamada yararka oo dariskana afrikaanta haddii aan isbarbar degno xataa dowladahoodu waa ka warqabaan oo ma garanaysaa xataa lacag iyo waxbay siiyeen oo ma garanaysaa process baa haddana usii socda oo weli arrintoodii waa laga doodaya oo berita maalin haddii xataa ay noqoto qaadis in la qaadaa dhacda annagu hase wax noo maqan iyo waxaan u jeedno rajo uma jeedno ma garan waa garta marka ma dhaqaala la-aan baa idin haysa iyo maxaan ku idhaahdaa nacfi waxaad wax ku iibsataan ma idin hayso oo kaalmo dhaqaalo ugu yaraan baad ka doonaysaan dowladda wallahi horta de bishi waad iska sii dhamaanaysaa dhaqaale xumi ma jiro ha yeeshee dhalinyarada qaar waa waa waa tabanaya waa tabanaya dhaqaalaha naftigiisa waa la tabanaya de maadaama aadan waxba ka ahaynba dowladdaadi dadka kale dhaqaale la-aan ma hayno dowladooda magaranaysa in waxay u muujisay macnaha inay dhinac taagan tahay garab istaag u muujisay taasay lacagta u siisay waa idin maqan lahay waa dejisay annagase walaa wax kale walaa hadalkii baanaan xataa ahayn oo magaranaysaa hadal wanaagsan baana xataa ka hayn qolyaha safaaradda waay amiino maxaad ku daraysaa intaa ay sheegeen yaasiin iyo cabdiqaadir waxaan ku dari lahaa horta waxa ka horeeya qaaditaanka waxa ka horeeya in in kawarqabka egi dowladdu ay noo muujiso inaanu ka tirsanay oonu ka nimid dal jira oo jooga laakiin ilaa hadda de waxaan isku haysanaa un dad aan dowlad lahayn ma waxa inta cudurka uu dilaacay ilaa hadda dowladaha caalamku waxay sameynayaan inta dadkoogu halkan ay joogaan waxay sameynayaan waxay siinayaan maalin walba magaalada waxaa ka socda waxay ka fogaanayaan ay iska ilaalinayaan xilliyaday bixi karaan waxaasoo dhan ayay maalin walba u sheegayaan laakiin annagu safiirkii iyo dowladdii soomaaliyeed waxaanu ka haynaa un warbaahinta inay ka hadlayaan oo leeyihiin waanu ka warqabnaa ka warqabtaas ayaa shaki badan nagu sii riday oon aad iyo aad iyagoon nala soo hadal
waaya waaya yaasiinow n meesha aad ku jirtaan iyo xaaladaad ku jirtaan marka la qiyaaso macnaa ma halis baad ugu jirtaan cudurkan hadda inuu maxaan ku idhaahdaa dee ilaahay idinkuma keenay inuu idin saameeyo halis intee leeg baad ugu jirtaan midda kale miyaad dhaqdhaqaaqi kartaan magaalada ma ka tegi kartaan magaalo kale ma tegi kartaan bal ii sharax maxaan ku idhaahdaa duruufta dhaqdhaqaaqiina iyo khatartu intay leeg tahay wallahi horta pointka hore hal mar u dulmaro annagu waxa weeye maanta waxatee imika aan leenahay yaan loo turjumaynaa wallahi maanaga dhaqaale dowladda ka rabnaayo waxa meeshan xitaa haddii lacag lagu siiyo oo maanta lacag lagu siiyo waxa weye lacag wax ku taraysa male laakiin dadaalada diblomaasiyadeed yaa nalaga haysan taas waa mid halisna waan ugu jirnaa xanuunkan oo waxa weeye waxaanu deganay anagu arday caafimaad barataa u badnayn meesha uu ka qarxay xanuunku waan joognaaba isbitaaladii noo dhow meel iminka anigu aagan joogo maaranaysa communitygayga labiyo toban qof baa laga helay meel haddii xanuun laga helo adiga waa lagu qaadayaa waxaa lagu geenayaa meel quarantina meesha quarantinka waxaad kula kulmaysaaba haddaad hogtood dad xanuunkii uu ku dhacay ta ah magaalada ma ka bixi kartaan kama bixi karno magaalada waxa kaa saari kara in dowladaadu ay leetar kuusoo qorto ay deetana ay ku qaado ama dowlad kale waxa weye de ay ku qaado waxaad isaasiga bixi kartid male midkiina ma la geeyey meel oo dadka lagu karantiilo ama ma laga baaday cudurka xanuunka viruska may may may may may may taa taa taa marna ma dhicin oo midkadeena lagama shakiyin laakiin halis baa ugu jirnaaba oo taa waxaan halis ugu jirnaa iminka markaad dukaanka aadadid dukaankii waxaa dhici karta qofkii dukaanka qabay dukaanka hayay inuu cudurka ku dhaco kamarad baa meesha ku xilan qofka laga hela xanuunka dadku maalintaa la kulmay oo dhan waa la qabanaya ama waxa weye waa waxa weye waa la dabagelaya iyagana meel baa lagu haynaya xanuunka waxa weye waxaa la eegaya inay xanuunka qabanaya inaanay qabin marka de xaaladda haddaad ma bixi kartid marka cabsida way ugu jirtaa inaad in xanuunka ku dhaco inay dabada aado halkaas ka garan kartaa xaaladda guud ee magaalada waa yahay waxaa kale oo aan la xiriirnay safiirka soomaaliya dalka shiinaha ambasadar cawaale kulane oo isna khadka telefoonka ku jira magaalada muqdisho safiir waad mahadsan tahay soo dhowow waxaan hadda dhigay telefoonadii aan kula hadlayay ardayda joogta magaalada wuhan ee dalka shiinaha dhibaato fara badan bay sheeganayaan dowladdu inaysan la soo xiriirin inaysan wax war aan laga soo siin dowladda iyo waxay damacsan tahay ay doonayaan dabcan in meesha laga saaro dowladaha qaarkood ay dadkoodii ka saareen dowladda soomaaliya waxay leeyihiin haddii xataa aysan awoodin inay meesha naga saarto wadamo kale ayay soo wakiilan kartaa jawaabtiina waa maxay runtii horta marka ugu horeysa dhalinyarada halkaas ku xaniban waa u garaabaya dhakhaatiir aqoon yahano muhiim noo wada ah culeysay ku jiraan runtii qaar badanoo kamida waa la hadlay wasaaraddan waa la xiriirta intaan ka warqabo qoraalana waa u qornay dabcan jawaabo jawaabtii rabaan aanan weli siin oo ah inaan dhahno beri galab ama shalay diyaarad kasoo raaca meesha taasna waxa waaye haddana inta waa ka sheegaa meelo dhowr meelna waa ka sheegnay shuruudaha ku xiran in dadka laga soo daabilayo meel cudur ku dilaacay cudur aan weli la aqoon daawadiisana aan lahayn ayaa arag wadamo wadamo qaarkood waa dadka kala soo baxeen australia maraykan dalal waaweyn waaba ka badan africa kalama soo bixin inta badanna meeshan ka timanna waxa waaye shuruudaha ku aadan in dadkii lasoo daabuleeyo warankii kalo dheeraad lagu sameeyo meeshii loo daabuleeyo halkaas haytana halkaas ayaa xalna waa raadinaynaa oo dowlad soomaaliya intaas waa ufadhisaa marka in jawaabta ay rabaan aan la siinin ayaga si u qaadan in laga gaabiyo ama aan la tixgelin dareenkooda iyo maxaa culeyska saaran waa waa garan karaa waana ka raali gelinayna laakiin waan dadaalaynaa intii anaga xagga tabarteena ku aadan inaan xal u helno waana culays aan soomaaliya keliya saarneyn oo wadamada afrika intooda badan waagaran ardayda xagga ay ka joogaan waa garta iyagu waxay leeyihiin dowladdu haddaysan awoodin wadamo kale ayay wakiilan kartaa tusaale waxay ii sheegeen in turkiga uu qaaday wadamo muwaadiniinta wadamo aan turki ahayn in sidaasoo kale jaamacadda carabta wadamo kamid ay qaadeen muwaadiniinta wadamo kale oo ku jira isla jaamacadda carabta waxay dhaheen soomaaliya jaamacadda carabtaay ku jirtaa diblomaasiyan marka la eego halkaas ayay soo mari kartaa ururada caalamigeen ku jirna iyo kuwa goboleed marka ma waxaad leedahay hadda dowladdu dadaalkaas way wadaa oo way ka shaqaynaysaa dadka in meesha laga saaro maxay dowladdu qaban kartaa macnaa awooddeeda haddaad si qayaxan ugu sheegto
runtii horta hore midda ayaga aan hadda la shaacin karin waxaa kamid ah qoreysada ka imaan kara dalalka aan codsigaan oo kale u dirna haddaan u dirnay inaan shaacino waxay keenaysaa ayaga laftirkooda in culeysa dalalkooda soo saaraan sababta cudurka dadka dhan filaalna marka runtii dhalinyarada inaan qorshaha aan ku tala jirna iyo isku dayada ee dowladda sameynaysa aan la shaacin macnaheeda ma ayaga inaan la tixgelin shaacintaan oo kale waxay caqabad ku noqon kartaa qorshaha iyo danaha caleena laakiin waxaan dhalinyarada u sheegaya dowladda soomaaliya wax kasta ay sameyn karta ku dayaalaysa ayadoo shuruudaha buuxinaysa inay qof kastoo soomaaliya oo meesha isku cadigan uu dalkiisa yimaado iyagana waa nagu weyn yihiin ma taas u garabsadaan ayaan jeclaan lahaa aan markale ku celiyo ayagana dad dhakhaatiir u badan oo aanan ka maarmin oo dalkan ra-iismaalkiisa ah oo beri madaxdii aqoon yahanada dalkan cuduradaana san naga difaaci lahaa ayaan u aragnaa marka midda waxaan usoo noqonaha inaan had qorshaha aan ku wedno ama shaqada meesha maraysa aan saacad saacad ula socodsiin wayse u qaadanayay inaan xabistan laakiin la socodsiinta waa mid siyaasad u baahan tusaale ahaan haddii dawlad kale lala hadlaayo oo aan kaas wasiirka arrimaha dawladda iskale hadduu shaacinaayo isagaa iskale marka inay ka hor dhacdo ama ay dawladii laftirkooda ay cadaadis siyaasadahooda kala kulmaan ma dooneyno waa haddii qorshe nooca jirta haddii dawlado kale aan la aan la qaysanayno culeyska oo ayagana dad meesha ugu xamidan yihin intaba laakiin waxaan rabaa dhalinyarada iyo shacabka soomaaliya intaba inaan ka qanciyo inaysa dadaalada yareyn inaan laga gaabin inaan ognahay in cudurka culeyskiisana aan ka warqabno in soomaalida xagga ku xamidanna ay tixgelinta koowaad noo leeyihiin sidoo kale waxaan garan karnaa dad soo dhalinyaro soomaaliyeed intooda bacala hadla oo qolalkooda ku xamidan oo maalintii takhtar intaas temperature ka qaadayo magaalo fog jooga magaalo hadda lixdan kun oo qof cudurka laga helo jooga pressureka psychological xagga culaysa ku xirmi kara ayagana waa garan karnaa laakiin marnaba ayagasa u qaadan haddaana saacad saacad ula socodsiin isku dayada aan sameynayno inaan laga gaabinayo namberkeyga ayagoo dhan yaa siiyey dhalinyaradii waa waa wada qaybin safaaradii waa la xiriirtaa inay nala soo xiriyaan marka cabashadooda waan u garaabayaa xaqayna uleeyihiin inay maaragtay caroodaan inay xanaaqaan in ilaa inta laga soo wado ay dalbadaan dawladda ka codsadaan codsigaan ama ay raadiyaan xal waa waa u garaabaya waana ka waana ka yani waana ka aqbalaya laakiin ayagana hanala qaataan sida jiro inay fahmi karaan oo ama keliya aysa soomaaliya wadamada africa intooda ugu badan haysto qaarkooda ugu badanna aada nooga arday badan xagga dadka uga xamidan marka ayagana inay nala gartaan caqabadaana haysto ayaan jeclaan lahaa waayo wax dhaqaalo ah ama nacfi kale ah oo aad u dirteen ma jirta ama aad qorsheynaysaa inaad u dirtaan sababtoo ah dhinacaas lafdigooda way taabteen in ay jiraan wadamo dadkoodu ay soo gargaareen runtii annaga hadda dhalinyarada intaa la xiriirna qofna dhahay cillad dhaqaalaan haysato ama cillad waxaan haysato oo maxaan lahaa oo dhibaato culeys noocaasa hadda runtii idaacaddaada igu horeyso dhalinyarada intooda badan culeysada waa warsaday chineskana dawladda chinana way ka warqabtaa xagga ilay cuntooda waxay u baahan yihin helaan dabcan magaalo quarantine garaysan ayay joogaan xataa dhaqaale hadii lasiiyo wax meelo badan ay kasoo adeegtaan mar magaaladiisa waa kala xirantaa laakiin hadday jirto culeys noocaasa oo dib baan ugu noqonaynaa waana saan uga kaafi karna uga kaafinayna wixii halkaasi ku aadan laakiin runtii taas hadda hadda warkaada igu kooga in culeys oo dhaqaale uu jiro dhalinyarada ku quarantine garaysan yahaan laakiin ma aanan ma aanan maqal hadday jirtana waa adresgaraynaynaa oo xalaan taagna aad baad u mahadsantahay ambasador cawaalo kulane waxaa ka horreeyey saddex ka mid a ardayda soomaalida ee ku nool magaalada wuhan oo kale ah yaasiin gaardo cabdulqaadir maxamed cabdi iyo amiin daahir aad baad u mahadsantahay safir